wadayaasha gaadiidka gaar ahaan kuwa ka xeeya mootada loo yaqaano bajaajta ayaa sheegay inay qaati ka taagan yihiin wadooyinka cariiriga ah ee magaalada muqdisho iyagoona u tiiriyay inay ka dambeyso dowladda federaalka waxay carabka ku dhufteen in dowladda federaalk ay diideen mootobajaaj cusub ay ka shaqayso magaalada darafka kalena ay si toos ah iyo si dadbanba ugu shaqeeyaan caasimadda kuwa iyada wata mid ka mid ah bajaajleyda muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay arrimahan iyo dhibaatooyin kale oo haysta inaad dadkii mootada hore u watan meelay ka baxaan waayaan haddana dawladdii taargadii ay soo buufiso ee cashuurtana guryaha ay ku qorto mootooyinka ay ku qorto wax isqabanaya ama la qaado kara ama mootaalooyinka guddi ahaan u cutamo male guddigii mootaaley markii aanu dirnay oo aan dhahnibka guddi ahaanow taga dawladda bal intaas intaasaan ka cabanaynaa kala hadla oo kala fadhiista markaan dhahnay albaabariyaa laga soo qortay ayagaa wax soo qorqoray ayagaa miidiyaha keenay ayaga leeayaga leeca go-aankaa gaaray hadda nolol maalmeedkii waa la waay wadda la maro waa la waay qofka tarabuun ka tarataga oo bakaaro u socda waa laba kilomitr shan saacadeeda ku juraysaa waxaa shaqamiya bini'aadanimo mahin nolol mahin waxaan dulqaadan karnama waxaan u haynana male sidoo kale iyagoo sii wata hadalkooda bajaylada ayaa farta ku guday intan iyo markii uu maamulka gobolka banaadir uu hogaamiyo yuusuf xuseen jimcaale madaale ee ay ku dhawaaqeen in bajaylada muqdisho loo kala qaybiyo a iyo b taasoo hadda laga joogo markii daaha laga rogay hal sano sida ay sheegayaan bajaajleyda muqdisho
cabasho weyn ay dowladdu ay ayadu gacanteeda ay isku xirtay ayaa jira dowladdu ayadaa qoraal qoratay ayadaana qoraalkii qoratay ummadda soomaaliyeed shacabka ka gaadiid ahaan u bayaanisay ugana baxday waxay qortay inay mootada e iyo b ka dhigtay magaalada ka badatay kala yarayso ay qoratay e iyo b maalinkay ka dhigtay bergeti ka dhexayda labaiyo toban biloodaa ka soo wareegatay labaiyo tobanka biloodna maalin kasta waxaa la xirxiraa boqol mootaa la soo xirxiraa boqolka mooto sifooyinka lagu soo xirxirayo midka qaladaadka hoo loo maro waan la soconnaa nin shaqaysanayo oo asuu xoogiisa ku xamaalanaya in la yidhaha iska dhig uma qalantide nin kalena loo fasaxo la yidhaha waddada mar sharcigaad u leedahay ma qabato sharciga soomaaliyeed iyo ummadda islaamka oo soomaaliyeedna ma qabato ka gaadiid ahaan ka mootaaliyaanna lama qabato gaadiidka waaweyn sharcigay u leeyihiin xaq bay u leeyihiin muwaadiniin waay waddada inay lala maraan laakiin ummaddu waxay kala leedahay sistem dawladeed oo kala haga haddii la yidhaha fadlan geli sidaa rabtana u mar wax shaqaynaa male haddaan sharcigu oonu kala oonu dadka kala celin wax kala celinaya male magaalada muqdisho waxaa marmar ka xigta xargaha goosanaya dhibaatooyinka ay la kulmayaan dadka kaxeeya gaadiidka haba ugu badnaadaana kuwa wada mootobajaajta kuwaas oo mar weliba ciidamada dowladda federaalk ay dhiigooda ku qubayaan laamiyada kala duwan ee magaalada muqdisho